bismi llahi raxmaan raxiim horta marka koowaad waa idin salaamayaa derji iyo jamaal labadaba halkan kaalkacyo waxaan u nimid hawl hawshaas oo ku saabsanayd dhowr arrimood inaanu u howlgallo xaalada maamul ee ka jirta meesha iyo nolosha shacabka hawsha ugu muhiimsanayd oo aan u nimidna waxay ahayd inaanu dadka barakacayaasha ah ee amaartii labada kun iyo lix toddobiyo tobanka iyo lix iyo tobanka iyo sideed iyo tobanka bilowgiisii jirtay dadka ay soo barakacaysay ee magaalada hareeraha ee deganaysa sideed iyo tobanka ama inaanu u helno dhul aanu dejino ee magaalada kaalkacyo ariyadeeda ah ayadiina dhulkaas waanu helnay bariga iyo barigana waanu ka helnay dhinaca galbeedkana waanu ka helnay ilaahay baana mahadda iska leh dad walaalaha oo muxsiniina ayaan dhulkaas ku deeqay in walaalahooda abaarta afaysay ay la dejiyo dadkiina waa la ku wareejiyey cagafna waan u marinay wixii hadda ka dambeeyana waxaa loo samaynayaa towbalan in la habeeyo la habeeyo dhulkii laga shaqaysiiyo kabacdiina ayaga raalaanshahooda lagu dejiyo ayaga intii laga soo kaxeeya kaanuunka qeybo kamid ah in la geeyo meesha oda halkasa ku qanacsantihiin madegasa ah markay yidhaahdaan oo baraadaanna markaas loo habeeyo dhulkii saasna lagu dejiyo ay ka baxaaniin macnaha la-aanti sida markaasna iyadoo noqonaya hadhowdaamo iyo dhulkaas sidaas baan hawshaas agunay hawsha kalena waxay ahayd wadada laamiga ah magaalada dhexdeeda marta ardaya iyo weyn ka boganayeen inaanu ayadana xal u helno iyagana xalki waa loo helay dawaanna waa la bilaabi doonaa inta ka hore kale shacabka magaalada kaalkacyo ayaa loo bandhigi doonaa qaabka wadadaas loo tabayn lahaa iyo siday uga qeyb qaadan lahaayeen iyo siday u ilaashan lahaayeen markii la sameynaayo kawaalatigeeda iyo nidaamkeeda iyadana waanu ku guuleysanay oo waxaan uga soo tagnay maamulkii gobolka iyo degmada inay wadadaas hawsheeda dhamaystiraan
arrinta reer gaalkacyoodku markii ay u dhegtaagayaan marka ay maqlaan waxa weeye wadada laamiga dhex marta magaalada gaalkacyo oo khaati bilaahi ay ka taagan yihiin baabuurtii maritaankooda iyo weliba dadkiiba xalka marka aada leedahay xal baan u helnay wax ma noo sheegi kartaa
magaalada gaalkacyo wadada maynka ah ee dhex marta iskuma diidana in lagu ceebooday oo wadadaas dayac weyn ka muuqday islamarkaasna ay ay caqabad ku noqotay isu socodkii magaalada iyo nadaafadii magaalada iyo baharadihii ganacsiga ee kusoo jeeday ee loogu talagalay inay sharafta laamigaas iyo wadadaas ka faiideystaan oo iyadoo ay ku samaysay hawaas iyo boob iyo maaragtay dayac oo dadkii xataa koobshaha agteeda nairobi ku taalla laga arcabi karin marka dawladdu xalkay hesho waxa weeye dawladdu inay lacag bixiso lacag inay dawladdu bixiso wadada lagu dayactiro shacabkana wixii ka dhimanaada ay ku darsadaan wadadaas samaynteeda haddii laga laga dhigi kara laga laga dhigo haddii ma garanaysaa hal inteeda loo daynayana mashadiyadigeeda iyadana la hagaajiyo oo mashiyadida mashadiyada qurux badan oo dadku ay habeenkii ku caweyn karaaniino salafkii shaahooda ay ku cabi karaaniino fiican sharaftii magaalada soo celisa ayaa dawladda qorshaysay insha allah waana ku guuleysanaysaa howcyo howcyo cusub ayaa loo soo magacaabay magaalada isaguna insha allah waa dardargelin doonaa maamulka degmada maayarka iyo tiimkiisuna awalbay horeyba u wadeen hawshaas marka hawshaas insha allahu waxay ku dhamaan doontaa si guula bisha tan hadda shanaad adigu dabayaaqadeeda insha allahu bisha way way bilaaban doontaa insha allahu saasaana rajeyneynaa inay guul lagu guuleysan doono lacagta marka dawladda puntland ay ballan qaad dayna bixinayso ma ballan qaad ba mise waa wax qorshaysan oo imikaba
wax qorshaysan weye insha allah